xubno ka tirsan dowladda hoose ee degmada garaadag ee somalilan ayaa deeq biyaha gaarsiiyey qoysas danyara oo ku nool deegaanka faraguul halkaasoo ay ka jirta biyo la-aan maamulka deegaanka faraguul waxgaradka deegaanka iyo xubno kale ayaa goobjoog ka ahaa biyo dhaaminta loo sameeyey qoysaskan danyarta ah qaar ka mida xubno ka socday dowladda hoose ee degmada garaadag ayaa ka warbixiyey sababta ku dhalisay biyo dhaamintan muddooyinkii u dambeysay oo maamulka degmada iyo xukuumadda ee deegaankan indhaindhayn iyo kormeer ay ugu yimaadeen ayaa waxaa ka soo baxday in deegaankani robabkii la filayey dayrta ay ka raadeen sidaa daraaddeed ay berkadihii biyaha ugu jiray deegaankani waa deegaan berkada leh oo biyaha la cabe ee dadku cabaan ay ka dhammaadeen marka annaga oo baahiyaha degme ahaan iyo xisbi ahaan ka jawaabaynay ayaanu maanta halkan biyihii ugu horreeyey u wadnaa dadkayaga saacad walba iyo wakhti walba inaan la diro noqono marka waxaanu maanta annagoon sheegayn waxyaabihii hore ee la qabtay oo qof walba dee ma garanaysaa wixii la qabtay waa la qabtay wixii imika taagan iyo waxa soo socdan baynu ka hadli doonaa booyadahan biyaha ah oo ka kooban saddex biyoedeed oo labana ay halka taagan tahay ay soo socoto ayaanu deegaankan maanta u wadnay iyada oo kormeeraad naga midna ay yimaadeen shalay horena annagu aan u ballanqaadno aan u nimi waxa weeyaan ma noqon doonto biyihii ugu biyihii ugu dambeeyey qaar ka mida waxgaradka iyo dadka ka faa'iidaysta biyo dhaamintan ayaa sheegay inay baahi badan u qabeen deeqdan biyaha ah iyagoo ka mahadceliyey roobkii la filayay aanu helin balaageena ay madha yihiin halkaa waxay noo keeneen maanta socdaalkan ay soconayeen saddex boodood oo biyaah oo baa taagan ay noo keeneen waanu ka guddoomanay waana ku mahadsan yihiin oo noo keenay biyo dhaamis ka bilaabay tuulada faraguul oo xilligii loo baahnaa ku soo beegay baahidii ka jirtay tii koowaad baahidaade lama lama tiro koobi karo laakiin tii koowaad ka jawaabay oo biyo dhaamis noo keenay biyo booyadaha halkaa taagan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waa soo dhoweynaynaa dadka ku nool deegaanka faraguul ayaa baahi weyn u qabay deeqdan biyaha maadaama deegaanka aysan weli ka da'in roobabkii dayrta islamarkaana jirto biyo la-aan